Hay'adda Camud Foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiisay afar boqol oo qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Gabiley. Deeqdan ayaa isugu jirtay bur, bariis, saliid, iyo timir, waxaana munaasabadda qaybinta goobjoog ahaa xildhibaano iyo maamulka degmada Gabiley. Gudoomiyaha hay'adda Camud Foundation ee Geeska Afrika, Axmed Cabdi Ismaaciil, ayaa ka warramaya deeqdan.
halkan maanta ku sugan oo ah goob aan doonayno in dadka baahan ama danyarta ah ee degmada Gabiley aanu annagu Camud Foundation aan ugu wareejinno afar boqol oo qoys oo loogu talagalay bisha Ramadaan inay aftur ka dhigtaan. Ee waxaan ka kooban yahay gudoomiye afar item oo ka kooban bariis iyo daqiiq iyo timir iyo saliid. Een intaasaan markaa Camud Foundation ay sidii doorkan aad gaarsiisaan dadka danyarta ee degmada eh, Gabiley si markaa gudoomiyaha degmadu uu markaa nagu soo wargeliyeyna runtii intan waxba kama aha ee in kaloo ka badan baa loo baahnaa laakiin insha allahu tacaala waxaan ka dhigi doonaa hordhac ka dhigi doonaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaha gobolkana waxaan ugu mahadnaqayaa inay si weyn ay ula socdaan dadka eh, eh, danyarta iyo baahida deegaanka ka jirta Gudoomiyaha Gabiley, Cabdiraxmaan oo xaashi diiriye iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kale ee ka qayb gashay munaasabadda qaybinta deeqda ayaa ka mahad celiyey.
soo xulitaanka danyarta uu uu lahaa program aan kusoo xullay kaasoon ka shaqaynayba muddooyinka ugu dambeeyey ama bishii ugu dambeysay baanu gacanta ku haynay sidii loo kala xulila dadka masaakiinta ku nool magaalada Gabiley maanta halkan afarta boqol qoys lagu qaybinayaa waxay ka mid yihiin dadka danyarta ah ee degan magaalada Gabiley gaar ahaan kuwii loo soo qoray ee la soo xaqiijiyey ee la soo taabtay ee ahaa dadka ugu liita magaalada ayaan karsan ilaahay mahadle hay'adda Camud Foundation runtii waan u mahad celinaa runtii deeqda ayna soo gaarsiiyeen waxaan leenahay ku mahadsantihiin ilaahay naga abaalmariyo idinkii cidda soo bixisatayba ka maamul ahaana runtii waxaanu halgan iyo dadaal ugu jirnaa sidii dadka reer Gabiley ee masaakiinta ay u heli lahaayeen cunto ku filan Een, aad iyo aad baanu marka ugu horeysa u- ugu mahad celinaynaa hay- hay-adda camud foundation oo intaan jooga rabadaantii labaad deeqdan oo kaleo muhiima soo gaarsiisay xilligii loogu talagalay dadku u baahnaayeen soo gaarsiisay marka waxaan leenahay camud een, iyo mas-uuliyiinteeda ka socda waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay miisaanka xasanaadka haynigu daro Een, sanadkan waxaynu ku jirnay xaalad adag bay ku jireen- yaa- yaa- yaa lagu jiraa guud ahaan geeska afrika dadka baahi adag iyo abaare iyo waxbaa isugu beerbeeray marka kolley idigana waxaanu ula dadaalnaa dadaalkiina insha allahu inaad sii lima laabtaan ilaahayna garabkiina ha galo gudoomiyaasha xaafadahana waxaan ugu mahadcelina iyagana sida fiican u soo xulan dadkii ugu liitay xaafad kasta inay soo- inay inay soo xulan ay ilaa shalay waqti geliyeen iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa oo si cadaalada oo nidaam ay usoo sameeyeen Een, insha allahu dee baahida kolley baahi ma dhammaato far kama qodna dadka kale lamida ilaahay muxsiniinta wax siiyeen waxaan leenahay waqti adag baa lagu jiraayay oon leeyahay maanta waa maalin aad iyo aad u wanaagsan Een, aad baan ugu mahadnaqayaa hay-adda camuud foundation oo mar kasta ka qayb qaadataa sidii ay dadka tabaalaysan iyo dadka danyartaa ay u gaadhsiin lahayd een, mucaawinooyinka ay bixisiga sadaqada jaariga ah oo mar kasta eegata oo dad la kulmayso iyada oo wakhtiga jaaniska uu jiro ee ay leeyihiin ay baahidu taagan tahay inay mar walba noqoto hay-adda ugu soo horeysa ee iyadu bixisa ee keenta deeqdaa soo gaadhsiisa dadka Een, taasoo ay sababba u tahay maanta iyo maalin kale oo waxaan halkan intan ilaa ku qaybinay oo hay-adda lafteedu keentay baahin intan lam- tan la mid ihina ay taagnayd jaaniskaana ay ka soo faa'iidaystaan mar kasta sadaqada ay la baxayeenna waqtigeeda ay keenaan waxaan leenahay hay-adda iyo ciddii kale ee soo bixisayba ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro Deeqdan ayaa ku soo aadaysa xilli baahi weyn ay u qabeen shacabka loo qeybiyey maadaama lagu guda jiro maalmihii hore ee bisha barakaysan ee Ramadaan.